asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabi idmahayo aynu howlaha farada badan ku qabanno howlahaasoo haddii eebba idmahayo kala nooca haddana aynu isu keenno oo aan isugu keenno si dadku ay uga wada faa'iidaan howlaha badan ee kala nooca ah ee haddii eebba idmahayo ee maaragtay qaabadh nooc uu u dhacahayo ama tusaalayaasha caalamiga ah aynu ka bixinno waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabi idmahayo qaababka farada badan ee kala duwan aynu maaragtay aan u meel marinno tailan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa waa mid ka hadlaysa ehelnimada iyo howlaheeda ehelnimada iyo howlaheeda dhibaatooyin fara badan ayaa ka jira waayahan dambe waxaad arkaysaa qof dhahaya hebel isma salaanno hebel waan isgefna hebel xabaashiis ma tegaayo hebel waxaana looma baahno oo islaamkuna uma baahno oo diiniyeenna laynaga aqbali maha wax innagu aynu u baahannahay wada jirkeenna iyo midnimadeennana maba aha haddii eebba idmahaye marka xubintanu saasoo kale ayay tilmaamaysaa laba ninoo walaalo ah ayaa ishaystay col bay ahaayeen waxay ku ballameen marka labadooda ninkii nabarka lagala hormaraayo nasiibkii haddaba ninkii udigay kuma gelin iska kay celi waa isheli doonaaye haye saasuu nin walba warankiisa ku afaysanay maalinkii dambe ayaa labadii ninoo halkaa ku kala xidhan oo aan wax xidhiidhu ka dhexaynin ayaa nin ka mida labadoodii gabadhuu dhalay yaa niman dooneen ha dooneene dee xaggee la aadi dhaqan bay soomaalidu lahayd ma ogtahay kolkaasaa waxaa la soo aaday isla ninkii gabadha adeerkeeda ahaa ayaa loo yimid waxaa la yidhi walaalkaa hebel gabadhiisa ayaan rabnaa gabadhaasaan idinka doonaynaa bal haddee hawshaas aduu qoyskii gaadhsiiyo soo mudde oo balan u soo qaba oo soo dhamme ayaa lagu yidhi hawshii baa laga rabaa subaxii dambuu soo kacay markaasuu gurigii ugu yimid markuu gurigi ugu yimid hebelow yidhi hebelow markuu ka yidhi warankiisii hore u soo qaatay wuxuu mooday dagaalkii labadooda u dhexeeyey inuu toos ula soo abbaaray buu mooday wuu soo baxay markuu soo baxay bi war maxaa dhacay maxaa rabtay buu yidhi moogta oo hadalka ku kullay maxaa rtay markuu yidhi yaa wuxuu yidhi niman waxaan isu nahay yaqaana laakiin waxa inaga dhexeeye aan aqoonin yaa gabadha hebla iga soo doonaya teenu ha inoo dambayse midda gabadha aynu dhammaynu yidhi u fiirsaya niman waxa inaga dhexeeya waxaan isu nahay niman yaqaana laakiin waxa inaga dhexeeye aan aqoonin ayaa gabadha hebla iga soo doonaya aynu dhammayne teenu ha inoo dambayse soo dhaqaaq buuyidhi ereygaas muxuu ku tusahayaa waa madaxda soomaalida iyo qaababkooda iyo kala duwanaanshahooda iyo waa tusaale fog oo odayaashii hore ee soomaaliyeed ay ka tageen bal u fiirso maamullada wasakhda ee soomaalidu ay leedahay meeshay doonaha ka jiraan iyo madaxda tabtaasay isu wada haystaan adduunka kalena inay soomaali yihiin oo gacal yihiin oo isku af yihin o isku dhaqan yihin o isku diin yihiin buu yaqaanaa laakiin waxa hoose ee ka dhexeey ma yaqaani gebigooduna waa calooshooda u shaqaysayaan sheekadana ina tusaysa marka midaas iyada ah waxay caddaynaysaa waxa maanta aynu ku sugannahay bay toos inoogu caddaynaysaa mahmaahda maanta eenu ku soo qaadanayna xubinteennan murtida maanta idamkii iibe waxaa la yidhi oo aan dhahaynaa afkaagiyo isirkaagaba lama inkiro afkaagiyo isirkaagaba lama inkiro